somalilan ayaa sheegtay in xulafada dagaalka kula jira kooxaha xuuthiyiinta ee ka dagaalamaya yemen aanay u ogolayn inay isticmaalaan garoomada diyaaradaha dekedaha iyo hawada somalilan si ay uga duqeeyaan yemen wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka maxamuud xaashi cabdi oo u warmay v o a ayaa u sheegay in aanu xal u arag dagaalada ka socda yemen waxaana uu ku baaqay in jidkale loo maro xalinta khilaafka dalkaasi wariyaha v o e da hargeysa barkhad maxamuud kaariye oo wasiirka waraystay ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey mowqifka ay dowlad ahaan ka qabaan in garoomada diyaaradaha ee somalilan ay adeegsan karaan dowladaha horkac iyo sacuudigu waxaana uu ku jawaabay mowqifkayagu uu cad yahay siyaasadaanu ka leenahay dowlad ahaan dalka yemen sidaa ogtay dalka yemen deris baanu nahay saamayn badan oo aanu dad badan iyo dalal kale oo badan aanu ku lahayn nabadeeda iyo colaadeeda iyo bashbashkeeda iyo barwaaqadeeduba ayay iyay annaga nagu leedahay xulufada uu hogaaminayo dalka sacuudigu iyo inta la jaalka ah ee dagaalka duqaymaha cirka ka wada dalka yemen ma isticmaali karaan hawadayada badayada garoonadayada haddaanu nahay qaranka somalilan iyagoo aan ogolaansho rasmiya aan annaga naga haysan arrintaa iyadaa waxaanu ugu baaqaynaa inay ka digtoonaadaan waanu uga digaynaa wixii cawaaqib xumo ka yimaada arrimahaas haddii ay dhacdo inay ku tacadiyaan ama ku xadgudbaan xuduudaha iyaga annagoo ah qaran madax bannaan mas-uuliyadda iyaga qaadi doona ma jirtaa in dowladda sacuudiga iyo xulfada ay hogaamiyeen idinla soo xidhiidheen si loo isticmaalo dekadaha iyo iyo garoomada somalilan maya wax xidhiidhan alamay soo samayn waxaanu warbaahinta uun ka maqlaynay dowladda soomaaliya oo leh dowladda sacuudigu waxay isticmaali kartaa haluma wajar wax aan kaasaana maqlayna lakin anaga waxba namay soo weydiisan markaa mowqifkayagu waa kaa cad
dowladda soomaaliya waa dowlad caalamku aqoonsan yahay sacuudiguna ay ku wada socdaan ama ka taageersan yihiin arrintan ka socota yemen markii iyagu ogolaanshaha bixinayeen idinna jawaabtaa ka bixinaysaan sidee bay idinla tahay in dowladda sacuudiga iyo xulfadii hogaaminaysa tixgelinta sidee u siinayaan
xaqiiqdu waxa weeye somalilan ma aha dal la aqoonsan yahay hase yeeshee waa dal jira waa xaqiiqa nolosha bini aadanka maanta ka mid a weeye waddamada jaamacadda carabta ee aanu nolol wadaagta leenahay sacuudigu ka mid yahay yeman ka mid tahay kuwa kale way og yihiin inaanu nahay dal madax bannaan ka madax bannaan soomaaliya soomaaliya aanay u talin soomaaliya waxay u taliso ha bixiso waxa ay haysato waxa ka marti soorto nina waxaanu hayn wax kama marti sooro mahmaah baa jirta carabi oo ah faaqidu shayin laa yucdiih qofaa waxba hayn waxma bixiyo marka waxaanu ku kalsoonnahay in dunidu maanta garwaaqsan tahay qadiyadda iyada loogiyaanu nahay dad meel ku uuman oo jiro oo maamul leh oo kala dambayn leh marka waa u xoggaal waxaan rajaynaynaa hadday u baahdaanna inay nagala soo xidhiidhi doonaan waayo waddamadan dunidu dalal badan baa nala macaamila oo sidii dal madax bannaan loola macaamila wasiir madaxweynaha somalilan khudbaddii sanadeedka aydu ka jeeday baarlamaanka waxaa ku sheegay in somalilan siyaasadda ay ka taaganta dagaalada yemen ay tahay inay la socoto xulafada sacuudiga oo hogaaminaya duqaynta ka wada diidmadiina ma isticmaali kartaan garoomadayeeda iyo wardi ku taageersanay dagaalkaad ku jirtaan siday isu qabanayaan runtii mowqifka aanu ka leenahay xukuumad ahaan dalka yemen wuu cad yahay waa sidii madaxweyne silaanya uu caddeeyey annaku waxaanu taageersannahay dowladdii sharciga ahayd ee dalka yemen ka jirtay waxaanu ka soo horjeednaa kooxaha argagixisada iyo kuwa nabadiidka ee qalalaasaha ka wada waddanka yemen waayo waxa weeyaan sagaashan mayl baa noo ayaa meelaha qaarkood aanu isu jiraa yemen waad garan kartaa sagaashan mayl inta ay la eg tahay saamayn badan bay nagu leedahay noloshayaga dhaqaalahayaga horumarkayaga marka qalalaasuhu danna uguma jirto yemanna uguma jirto dunidana uguma jirto waxaanu dunida ugu baaqaynaa in lagaga shaqeeyo waddankaa nabad iyo wadahadal xaaladda lagu dabaalo isma lihin shaksi ahaan qaabka imika waxu socdaan xal baa laga gungaadhayaa marka annagu waxay ahayd ha la duqeeyo ha la weeraro nuxurkaygu keliya ma ahayn laakiin waxay ahayd annagu dowladdii sharcigana waa taageersannahay muxuu ahaa meesha in nabad lagu dabaalana waanu doonaynaa in loo hiiliyo dowladdii sax ahaydna waa taageersannahay hase yeeshee xulufadu xorriyaddayada iyo madax bannaanida qarankayaga kuma xadgudbi karaan waa kala laba inaad mowqif siyaasiya yeelato iyo in aad waxaaga aad waxaaga aad ceshiimaysato waa kala laba su-aashoo dambaysa haddii ay idinla soo xidhiidhaan sacuudiga iyo xilfada hogaaminaya oo idinka dalbadaan in la isticmaalo dekadaha iyo garoomada somalilan ma ogolaanaysaan waa ka tashanaynaa waa ka tashanaynaa muxuu ahaayey waaqacaanu qiimeynaynaa talada ku habboon baan markaa go-aan ka qaadanayna
wasiirka duulista iyo gaadiidka cirka ee somalilan maxamuud xaashi cabdi oo magaalada hargeysa ugu warramayay barkhad maxamuud kaariin